الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan akhyaartan aad dhegeysanaysaan meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka andalus bodcast waxaa maanta xalqadeena marti noogu ah sheekh abuu sacad oo in badan usoo joogay ee halganka dheer ee ummaddan ay kusoo jirtay soddonkii sane ee ugu dambeeyey sheekh abuu sacad soo dhowow marka hore kusoo dhowow barnaamijka andalus bodcast بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والعدوان على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون جزاكم الله خير وانكم سو دhowahay aad iyo aad horta bacdallaahi ilaahay subxaana watacaala baa ka umahad u mahadcelinaynaa uma andaris baa u mahadcelinaynaa baxda iclaamka oo runtii waxa weeyaan wax badan dadka muslimiinta u haysa aad iyo جزاكم الله خير إلهنا سبحانه وتعالى ثوريات كو أدنتين الله بركة جهدين يسعين ودوهي وأنا كو فرح سنة إنان نتلقى بقاتو كو وحكو صابسم هولاها مسلمين تا إيا وحي مارتي وحكو يدي وباهن مركا إن وحلس كو جزاكم الله خير أدب أم حسنتي aad iyo aad eh, maanta waxaan rabnaa barnaamijkeena inaan ku faaqidno dhinac ka mid a taariikhda ummaddan eh, iyo halgankii dheeraa ee bariga afrika Eh, sheekh abuu sacad eh, marka hore goorma ayaad dhalatay wakhtiga ugu badanse halkeed ku soo qaadatay Eh, kolonyada jihaadkase da-da aad ku soo haleeshay goorma ayay ahayd جزاكم الله خير أنو دي كلي waxaan umalayn inda ahaan hadda konton iyo lix meelahaas baan anay hadda maartay taqriiban da'daydu ay ku qiyaabsan tahay Ee, aniga wakhtiga ugu badan aan ku soo qaatay xilliga aan joogay wuxuu ahaa gobolkan soomaali galbeed ee gumeysiga xabshida ku hoos jira Ee, gaar ahaan anigu meesha aan ku dhashay magaalo la yidhaahdo goday hoos tagta taqriiban toddobaatan kilomitir u jirta oo dhanaan la yidhaahdo meel baadiyaheeda ah la yahay aan anigu ku dhashay halkaasaan ku dhashay ama laakiin wixii ka dambeeyey ee, kun sagaal boqol siddeetan iyo taqriiban markii ahayd ee, toddobadii ayaan dhulkaas kasoo wareegay anoo xerow ah oo aanay mid deegaanka maartay la dhihi jiray markaa jallaqsi oo xerow ah xilligaasaan marka xaggan usoo baxay inta ka dambeysay qaxootiyadii markaa meeshaa joogay jallaqsi baan meeshaa markaa imid anigoo maartay xera ee, xerow ah marka meeshaasaan waxbarashadii warsiiya xalaqaad ka bilaabay meel layidhi axmed gurey degmada jallaqsi halkaas ahayd kabacdina siddeetan iyo siddeeddii markay ahayd xilligii goboladii oo waqooyiga markii dagaaladii ehliga ay ka bilowdeen baa waxaan iyadana waxaan u kacay xagga ayo maarata hargeysaan u kacayo beed qaxooti oo kale oo iyadana laasdhufra la yidhahdo meesha ku taalla yaan tegey markaas oo dad qaraabadee marka ay joogaan intaa wixii ka dambeeyey kol soomaali galbeed baan garahayey Mm.
Ee, oo markii jihaadkii dee mushka bilaab marna maaragtay markii xaggan u soo kacay ilaa markii dambe ee jihaadka xagga laga aasaasay xarakaat jihaad islaamiyi kulley intaan ka xusaynahaas ba ahayd marka goobtii ugu horeysay ee halgan jihaadi aad ka soo haleesho waa soomaali galbeed soomaali galbeed ba ahayd gaar ahaan eh, gobolkan soomaali galbeed ee guday mucaskarkii ugu horreeyey ee halowyi ayuu maaragtay waxaa markaa laga aas-aasay xilligii burburkii soomaalida ee sagaashan iyo kowgii halkaas markii dee dadkii saxwadii islaamiga iyo xarakat iltixaad islaamiya oo runtii markaa dad dhisan ahayd markaa markii dee soomaali ay burburtay waa qaxootidii dadkii waa kii xaggaa loo laabtay markaas waa kii dee dowladdii siyaad barre ay burburtay kabacdi in maarata wadaaduhu dee waxay u istaageen bal inay soo maarata iyada halgankaas iyo jihaad marka ani waxaan raaciyay raggii markaas meeshaas lagu aasaasay ee kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii ayaa macaskarkii ugu horreeyey oo halow yar meel ayaa laga asaasay oo magaalada guday soddon kilomitr taqriiban u jirta raggaasaan ahaa waxaana labaatan baro meel raggaan lagu asaasay dhowr iyo labaatan meelahaas raggaasaan ka mid ahaa sheekh abu sacad waxaa layidhahdaa halganka bariga afrika waa qor isu dhiib cibaaradaas maxaa loola jeedaa dhowr jeer ayaan maqlnay adiga oo meelo kala duwan ka sheegaya horta runtii arrintan dee qor isu dhiibka waa iska muuqatay bariga afrika runtii markii laga hadlahayo taariikh weynoo cariidu leeyahay waxaa la dhahaa xilliga islaamkeena uu soo galay bariga afrika waxaa la yidhahdaa waa qabla hijrati nabiyina sala allahu caleyh wasallam ila almadiina intuusan u hijroonin yacnaha labadii hijiro oo waxa weeyaan asxaabu rasuulillahi ay hijroodeen ardulxabash meeshaa ay u hijroodeen xilligaasaa la dhahaa islaamkeena uu soo galay waxaana la dhahaa maarata si silmi ah oo marka hore dacwadaas ay ku faaftay laanna waxaad ku garanaysaa inay dee dacwadu ay faaftay yacnaa ta'hiiraadka dacwadeeda meesha maarata boqorka najaash la dhihi jiray ee rasuulku sala alla slam markaa inuu islaam yahay dee uu janaasadiisa ku tukaday meel dee madaxweynihii dhanaa u ta'hiiray oo dacwadii islaamka u qaatay maxaad umalaynaysaa dadkii kale ka dambeeyey runtii marka ilaa xilligaas dee waxaan si aan ognahay markii ka dambeysana imaaraad baa ka dhisnay ilaa maarata toddoba mamlako oo ay ka mid tahay maarata ufeed ay ka mid tahay ay ka mid tahay maarata waxa weeyaan meeshan la yidhaahdo wilaayatu maarata laamo wilaayatu maarata waxa waxa weeyaan hidda ay ka mid tahay oo meeshan hadda baxridaar ay dhahaan xabashidu maarata xamaarnimka xamaarada ay sheegaan gobolka xamaarada gobolka xamaarada ilaa maarata sabca wilayaad bay ahaayeen islaamiya oo wada qadiima magaalada herar oo kale waxaa lagu tilmaamaya xilligii hadda maarata la aasaasay inay qarligii waxa weeyaan tobnaad ee miilaadiga runtii waxay ku aadantaha adan u malaynayaa ilaa shan boqol hijirigii iyo ku aamid waxaana laleeyahay niman oo qureeshiyiina oo jisir carab ka yimid baa aasaasay xataa dadka dadka maarata wada hogaaminaya o dhan dad xaggaa ka yimid oo muslimiin ah runtii waxaa la dhihi karaa markaa koori isu dhiib bay ahayd xilligaa wixii ka dambeeyey ee imaaraadka ama kii markii dambe xoogaa dacfi ku yimid waa kii marka iyaga markii dambe dagaalo badan ay galeen axmed guuri baa dee markiiba khadka soo galay anaa mugta dhulkan hadda lagu leeyahay maarata bariga afrika iyo hadda ardu xabash laleeyahayba waxa kiristanka iyo gaaladu markii dambe ay ka joogeen meeshan maarata nimanka tikreega hadda ay joogaan iyo inta yara xamaarada ah baa wax yarun ka joogeen yacnaa maarata marxaladii dambe ka dambeysana de waa kii oo iyadana maarata sayid cabdil xasan uu ka dambeeyey waa kii maarata waxa weeyaan ilaa maarata sheekh bashiir ilaa yacnaa halganku maarata waxa koriso dhiib onbabaa ilaa markii dambe maarata ilaa afar iyo lixdankii iyo kulba maarata markii konton sano xoogaa la joogaba maarata qole ayaa kici jirta marka waxaa la dhihi karaa ilaa yoomina haada hadda aan joogno waa koriso dhiib waa arrin rasmi ah wey runtii waa jihaad musalsala oo isku xidhan intaana waxa weeyaan waxaa jira caraqiil oo dadka muslimiinta iyo cadow fara badanaya leanna nimankan hadda gaalada meesha ee nasaarada lagu beeray waa bimathaabit alyahuud bariga afrika oo kale waa niman meesha lagu ilaalinaya oo isticmaalkan qadiimka iyo bortugiiska iyo nimanka la yidhaahdo ingiriiska iyo yacna waa niman loo kaalmeeyo oo meesha lagu ilaalinayo maxamyada ayay nimanku ay ahaayeena ma ahayn awood ay leeyihiin niman wax ku haysta mayna ahayn sidaa taarikhdan ognayn lanna waxaa laleeyahay marka jihaadkan waa qoriso dhiib ilaa maaragtay maanta aan joogno weligeedba maalinba kama damin ha kala duunaadaan tayaaraadka markaa jiray oo xagga raayada ha ku kala duunaayaan tayaaraad maarata raayadooda ay saafi tahay niman xoogaa maaragtay reshi iyo xoogaa maaragtay tashwiih ugu yeertir jiray laakiin si guud marka waxaa weeyaan dadkaas waxay ahaayeen bariga afrika dad dagaalama oo runtii waxaa la dhihi jiray berihii dambana waxaa sutida u hayey oo uusan jihaadku ka damin baa la dhihi karaa maaragtay qowmiyada soomaalida waa qoraysu dhiib runtiga ilaa yomina hadda aan joogno jihaad ilaa tan xilligaa soo soo socday oo nasaaraduna ay isku dayhayaan in maarata dadka ay damiyaan dadku ay ku qancila yihiin nasaarada iyo gaalnimada oo inay diinkooda iyo raayadooda ay caddaystaan oo majdigoodii ay soo ceshadaan bay hawshaya ahayd runtii marka taariikh cariiq oo weyn baa jirta aad iyo aad waa gartay halgankaas ee qor isu dhiibka ah sheekh abu sacad halkuu ka soo gaara oo isaga qoriga ka qabsada marka yuusa kala wareegay runtii horta dee anaga aniga berigii hadda uu nagu horreysay uun sagaashan iyo kowdii markii dee oo ay dowladda siyaad barra ee burburtay oo qaxootiyadii dib loo celiyey raggii culimmada ahaa ee ducaadda oo saxwul islaamiya oo maarata altihad islaamiya runtii markii hore xarakadaas maarata xaraka waxay ahayd maarata runtii aad iyo aad qiim u leh oo yacnaa maarata beeca leh oo jihaad aaminsan oo raggu runtii ad adag dad hadaf leh dad hadaf leh ayay ahaayeen yacnaa moogtahay xilligaas oo yacnaa muhiimadooda ugu weyna waxay ahaayeen inay jihaad ay ahaayeen sidaa darteed waxaa arkaysaa ragga qaar ka mida oo acyaanta xarakada oo irtidaad islaamiya oo yacnaa maarata saraakiisha siyad barre ah arrintaasna waxayd waa lagu dhex diyaarinayay ad badan oo waxay ahayn saraakiila yacnaa maarata waxay ahayd xarakadu in rag yacnaa khibra leh oo dowladdana wax ka hogaamin kara oo yacnaa magta dhowaan maarata inay marka bedelaan yacnaa khibra caskariya dad leh ayaa lagu dari jiray oo haddana xubna si siri ah si siri ah lagu dari jiray marka way shaqayn jireen saraakiil ba hayeen hataa sheekh xasan daahir baa maarata ragga fakallahu asraw yaa maarata yaa ka mid ah sheekh cabdullaahi iraad baa ka mid ah oo raggii maarata xarakati fi somaali harbi raggii maarata ajanaha caskariga oo markii dambe lagu iftiyaalay xamar shamusaba caraba maarata isagoo kamid way badnaayeen ragga saraakiisha ee loo diyaariyey xarakadu ay diyaarisay aad bay u badnaayeen ana markaa xilligaas baan kala soo qabsaday ee wixii de intaa iga horreysay marka way iga weyneyd oo xarakadu xarako weyn oo alwuxdi layaa marka hore maarata waxa weeyaan qayba isu yimid oo waxay ahaayeen markii dambe meel bay kasoo guureen xarakatu taxaayib islaamiya ma markii dambe la baxeen qaybtii marka waxa way koonfur joogtay iyo qaybtii marka markaas oo waqooyi oo wuxdi la dhihi jiray yaa maarata waxa markii dambe waxaa magacan maarata ku midoobay alitixaad alislaamiya dhulka soomaali galbeed jihadii laga asaasay ee itixaad masale waxaa jirta ah in dad jawaasiisa lagu soo dhex darsaday oo dadka qaarkood waxay sheegaan inay xitaa dad etoobiyaan ah oo sheeganaya inay soo islaameen laakiin jawaasiisa inay ururkii ay soo galeen arrintaas horta ma jirtaa midda xigta dadkaasna sidee lagula tacaamuli jiray marka dadkaasoo kale la helo runtii horta ma jirin saanan isleeyahay hadda rag markaa maaragtay oo golaha maaragtay ama qiyaadada xarakada markaa oo xarakatu lijihaalu islaam fi somaali harbiga marka ayaa la dhihi jiray ama fi ogaadeen yana maaragtay waa la dhihi jiray maadaama gobolka hadda markaas loo yaqaan marka hadda rag marka xubnaha ku jiray runtii ma ayna jirin oo ragga marka qiyaadada ka mid ahaa oo sujida u hayay raxmatullahi caleyh laba sheekh oo sheekh cabdullaahi bede iyo sheekh cabdullaahi yare labadaas oo runtii sheekh cabdullaahi yare oo ahaa muxarriga koowaad oo ahaa sheekh cabdullaahi bedena ardaydiisii oo ka mid ahaa laakiin qiyaadida waxaa ahaa oo amiirka cabdullaahi bede ayuu ahaa isku meel bayna ku shihiideen dagaalkii halowey iyo ku shihiideen marka horta xagga qiyaadada oo dhankaas marka wax kuma jirin laakiin waxaa jirtay muxaawalaad etoobiyaanku ay samayn hayeen oo maadaama ururku markuu meesha la iclaamiyey xilli oo xarakatu difaac islaamiya oo dhan in maaragtay sida maaragtay dhankan oo koonfurta iyo xamar iyo kismaayo iyo meelo badan iyo xaggan luuqi in mucaskaraad laga ta'siisiyo qorsho noocaasaa jiray inkasta oo markaa ay jireen xarakatu difaaciya qayb ka soo horjeeday oo qiyaadadii xagga shacali warsame iyo rag kale oo madaxiisi iyo rag kale oo aan aaminsanin bijihaadka ay jiraan laakiin raggii maarata waxa weeyaan baarisiinta ahaa waxaa jirta markaa markii meesha laga ta'siisiyey mucaskarkaas oo mucaskaraadka faraha badan ee soomaaliya laga furay ka mid ah waxaa jira marka muxaawalaad etoobiyaanku ay isku dayeen inay xog meesha ka helaan dad bay soo diri jireen waxaan marka xusuusnahay nin baa maaragtay axmaar ah wuxuu ka istaagay masaajidka guday tawxiidka ninka loo qabtay markii loo qabtay waxba loo ururiyey wax yar markii laga soo wareeyey dhowr waxoogaa maarata bil waxayta garan mahaye maalinkii dambe uu soo baxay magaalada guday buu kasoo lugeeyey waddo marka meesha mucaskarka laga taasisiyo halwey la yihahdo soddon kilomitir buu soo qaaday meel marka raggu ay joogeen qayl ay laga cabi jiray unbaa isagoo jooga la arkay hore ninkan muxuu ahaa horkii islaamnimadu waa sikii meesha islaamnimada ku muujin nin etoobiyaana markaa waa ninka waa la fiiriy waxaa leeya war waa nin qowmiyad ahaan iyo qowmiyad ahaan waxaan u malaynayaa ninkaas inuu kasoo jeeday aad uma xusuusin laakiin inuu axmaar ahaa baan u malay axmaar iyo tikriya midkood buu ahaa laakiin aad ma xusuuso raggu way garteen waxaa layidhi nimaanba markaa silmi baa jiray ururkuna markaa wuxuu ahaa urur oo siyaasi oo xafiisoo ku lahayd gobolada sida qibdaar oo kale iyo godi iyo xafiisya oga furna waa la gartay waxaa war ninkii maalinka dhowe islaami wey ninkii markii waa la gartay ninkii markaa oo waxaa layi waxaa maxaad u socotaa wuxuu yidhi inaan idinku biiraan raba waa garta markii arrintaa uu soo jeediyey maarta waxaa la yidhi waa la fiiriyey waxaa la war ninkan maadaama nagu cusub yahayena ninkan hadda isku sii dhexdayne bal meel gooni horta aan xaalkiisa hubsan meel geedaa loo ooday meeshan waa duur rag majmuucaa loo sameeyey bal waardiyayaa le ninkaas xaaladiisa intaan ka ogaanayo ninka marka waxaa u samayn jiray meeshuu joogay salaada ugu tukadaa wuxuyaa meeshaasu iska waxeeyaa lagama shakasano muddo markay ka soo wareegtay ilaa laba dhowr bilo saddex bilo waan u maray taqriiban afar mid ha gaaran maaye yaa raggii meesha joogay waxaa leeyahay horninkar waa inay noo yimid waxaana wayaan dee intaana waa nala jooga waana tukadaa waxa xumaana nooga muuqata ninkaan la sii daayo raggii marka markaa jooga ragdii oobay ahaayeen oo rag baa markaa adilla keena wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi walaa taquulu ila man alqa ilaykum assalaam lasta mu'mina buu ilaahay yidhi ninka hadda soo jirooday anagoo aan weynayay miisaajka tawxiidka looga qab say ninkaas maaragtay inta aanu haynayna ciidanka ninka ku siteen rag kale baa waxay dheheen yow ninkan muslim ma nin la dhihi jiray sheekh nutaar oo markaa xarakada markaa ka tirsanaa oo qismi mukhaabaraadka xagga maaragtay dowladda siyaada barana wax mar aan kasoo yarxar u malayn laakiin raggii xarakadu ay ku darsatay ahaa shaqtar la jiraba alla u naxariistaya wuxuu yidhi ninkan kollaba islaam maaha waxaan caybaa layidhi wuxuu yidhi nin axmaara oo xilligan jooga oo horta maanta islaamka cilcizi loogu soo xisho oo lagu soo gala hadda ma jirta bun wuxuu yidhi annaga soomaali oo islaamka sheeganaynaa maanta islaamba fahansanayn marka nin axmaaro xilliga jooga inuu yidhaahdo cizana ayna jirin oo aan gagabanayno inuu dhaho islaam baan ahay oo ay saxi ku tahay suurad kollaba muslim ma aha buu ninkaas waa garta waa wax kaluu wataa waa laisku khilaafay arrintaa markii xoogaa warka soo nonoday amiirkii markaa maarata waxaweyne xarakada sheekh cabdullaahi raxmatullahi caleyhi baa amin makhriba saakii lagu tukanayay buu ka istaagay sheekh cabdullaahi bedel la dhihi jiray raxmatullahi wuxuu yidhi ninkaas barnaamijkiis waa noo cadaan waay waana isku khilaafnay caawa qiyaamliil hala istaago salaada hala istaago ilaahay la baryo ninkaa inuu xaalkiisa ilaahay kashfay intaasuu sheegay runtan waxaana caam mucaskaraadka maciliyada lagu ahaa in salaatuliil la tukado oo aad maarata loo istaago ninkii markaa xilliga markii tobanka saac taqriiban aan u malaynahay yaa wuxuu ninkii marka waalidka ku qornaa baa wuxuu yidhaha kaadi baan u baahnay meeshu waa meel dhaxan laho oo bustuu haystaa oo marka maarata toosh buu haystaa oo nin haddii laga shakisan yahay way weyn shaki badan ma jiro ninka marka wuu soo baxay meel meeshan oo maarata wuu yidhi ninkiina waxyaalahan meel baan meeshaan ku kaaji buu yidhi ninkii marka iska waardi waa meel agtiisu iska istaagay bustihii uu hayey buu geed yarsaa u saaray tooshkiina wuu daaro xagga bustihii u soo jeediyey ninka marka wuxuu moodahayaa inuu ninku meeshu fadhiyo xogaa markuu fadhiyo horsaagdee bustii un maarata ninka meesha ma joogo waxaa i dhibatay waxaa i dhibatay hoostuu ka booday marka waa dhaqaajiyey toddoba kilomitr meela markuu ordahayey iyo meel laaga oo maaratay gebi ah hoostiisa guud ahaana oo meel biyeela ah yuu galay ninka marka intaa uu joogay timirta iyo wixii cuntada keedka gali karta oo dhan meel buu ku qarsadaa wixiiba la soo baxay halkiibu maarata ninka xabad buu riday marka isla xilligiiba waxaa ninka waa cararay xagga orda xagga orda ka saal orda xagga orda marka magaalooyinka kale maarata xafiisyaha lagu walaayo raggii meesha jooga baa la wargeliyey ninkaasaa soo fakada bilo hodda ogaada meel kastaa la istaagay nag waa lawa ninka toddoba beri baa meel kasta laga raadiya waa lawa qaarkeed waa meel la yidhahdo dalaad oo meel geel ka cabo oo gobolka qabdahar ka mid ahoo soddon kilomitr u jirta amin maqrib ah isagoo meel geel laga waraabiyo oo dar ah saa u jooga oo yaanaa maarata ugu nin arkay meeshaana nin wakiil ah xarakada markaa u jooga yaa maarata maxamed dubid baa la dhihi jiray ninkaas marka ninkiibaa ninkii geeleydaa warmaxad ahayd ninka wuu adgartay dadka soomaalida wax garasho badan oo qowmiyaadkii dadka u yaqaan kaas weeye ninka nin aan soomaali ahayn buu la noqo ninka waa yimid waalidkii meeshana joogo iyo muxuu nin aan ka shakiyan u malayn uusan soomaali ahayn in meesha ku arkay ninkii baa soo raacay waa la soo kaxeeyey muqaaxi baa la keenay waxaa la haye war uu warramay xagee ka timid halooyaan ka imid buu yidhi haye maxaad ahayd nimankaasa la joogo muddaa maarata inaan yaa ku beeraan tabaxay nimanka ka waran baa leeyi nimanka niman dhalinyaro yar yar oo weeyaan baa leeyi hubkooda ka warano qorya on yar yar oo qoryab fiican ma wataan tababarkooda ka warano tabar fiican ma qabaan buuri laakiin xogaa niyay leeyihiin waa niman mutaxamisiina buuri wuu qimeeyey moogta markii intaa warbixinta iyo shaahiya lasi siiyey markii waa lasoo qabtay ninkii baa soo qabtay xarig buu soo geliyey wuu soo kaxeeyey ninkii markuu arko inuu gacan galay ninkii maarata waxaa weeyaan isku kaajay tukaalay muxuu yidhi laa tanfac yallam waxa salaad maanta waa ma anfacayso gacantu mise u gilgili isagoo dabada laga wado oo hogaan lagu wado yaa la keenay war maxaa baloo ranaa salaad maanta facan buu dhimaa ninkii meeshii baa awal man qofka la diyey aan anu garanhay buu ahaa meesha lagu dilay meesha buu agartay marka waxay tusaale u tahay dadka isku dayga etoobiyaanka inay jawaasiis kusoo dhex darsadaan aad iyo aad ha oo meesha ka jiray aad u badan waa isku dayi jireen waa gartay arrintaas markaan ka gudubno hogaankii sare ee al-itixaad idiin soo booqan jireen rasaa'il keliya mayaa isweydaarsan jiray mise waa isu socodka waa u furnaa jazaak allahu khayr horta waa socodka horta u furnaa oo runtii marka hogaamka uu xarakadu markaa waa wada shaqaynayay marka intaa xusuusnaya sheekh cali warsanaa marka mas-uul marka ayaa ka ahaa shaxas daayir oo kale ka-xigeenaya uu ka ahaa qismigan marka soomaali galbeed jooga waxa weeyaan qismi waxay ahaayeen iyaga hoos taga oo waxa weeyaan bay ahayd mucaskaraadka oo la furfurahay iyo markaa istiraatiijiyada iyo ragga marka ugu xoogdan xarakada hawsha way wateen amiirka xarakada iyo ragga aan badnayn oo markaa dee aan awooda gacanta wax ugu jiray waxaa markaa daad ahaa oo iyada laftooda aan hor istaagi karin raggii markaa mutaxamisiinta ahaa oo xarakada ahaa oo yaanaa maaragtay saxwa islaamiya ay soo saartay oo runtii dad aqoonyahan fara badan ah dadna marka waxaa jirtay wayna soo booqi jireen oo way iman jireen waxaan xasuusnahay mucaskariga halooya oo kale wafti waxaa timid oo shacali warsame uu hogaaminayo ee maxamed idriis sheekh cabdulaahi raabi in sheekh hibrafurral intii cusub aan umar inuu waqooyi ahaa adhar kooxa bay ahaayeen wayna soo booqdeen waxaan xusuusnahay markaa markayna soo booqdeen muxaadarad baa la jeediyey amin maqriba yaa jazaa allahu khayr sheekh cabdulaahi raabica wuxuu jeediyey muxaadaro dheer muxaadarada runtii wuxuu sheekhu kaga hadlahayey yacnaha moogta in loo baahan yahay in la mideeyo dadka muslimiinta maanta jaanisna la haysto caskaraadkan in walba geed yar hoosta la geeyey in maarata hal meel la isugu keeno hal jiha loo wada dhaqaaqo maanta dowladdiisa aad baa burburtay markaa dowladdii axmaaradana way burbursan tahay oo niman tigree ah oo soomaalida maarata oo ismaaciil jibirti baa nahay iyo wax sheegta yaa iyagana meesha jooga oon tabar lahayn oo madaxa kor isu qadaya oo kantarooladii wax joogo oo maarata jamhadii aan dhulka ku filayn marka sheekhu marka wuxuu yidhi maanta jaanis baa la haystaa in maarata jaaniska laga faa'iidaysto in dadka la isugu yeeyo cuudooda la mideeyo oo maanta maarata jihaadkii la nooleeyo oo marka sheekhu marka aad buu u xamaaso geliyey wax alaale wixii aayaad jihaadiya ku jiray maaratay tooba anfaca labada midaad u akhriyey aad baa marka loo ooyey waxbaayaa runta cajiibkaan ku xusuusnahay nin raggii meesha joogay ahaa oo shimacala garoon baa la dhihi jiray marka wuxuu ahaa jaamic khariij jaamic islaami ragga soo baxay bumaha ninkii dadkii meesha ooyey xamaasooday buu ka mid ahaa qoriguu la booday qoriguu la booday wuu orday wuxuu yidhi qaatil leeyahalka meel kufaar u jidbooday u jidbooday ninbaa marka qabtay oo qorig ka qaaday oo marka waa laga qabtay oo adu sheekh muxaadiri buu daayey oo waxaa ka daba istaagay cali warsan shee cali warsan wuxuu yidhi in sidan dadka loo wacdiya sax maa kuwaa garta dadka in sidan loo wacdiyo xilligan maarata waxba hadii sidan loo wacdiyo dhallinyarada xamaaskoodaa jabi dhowaan waxaa laga yaaba inay waxba qaban waayaan arrintan wacdigan khalad weeyaan waa sax ma ahan runtii annaga markaan raggii markaan meesha joogay oo maarata aad iyo aad baa loo qariibsaday wadaadka hadalkiisa yacnaha moogta baraarugna runtii ma jirin oo dadka maarata ama qiyaadadoodii dhallinyarada xamaasadda oo dareenka shucuurka sidaas loo kicinayo ayuu dhibsaday yuu dhibsaday ha shucuurka yacnaha weyn oo dee maarata yuu aad u dhibsaday iyo maaragtay dee wadaadkan xaqaa'iqda oo ku hadlay laakiin isaga wuxuu ka wadayba wuxuuba ani ii muuqatay wuxuu diidanaa qaabkan maaragtay waxa weeyaan wuxuyaan isaga markaa fuu dhigahayaa marxalatu qitaal markii la jooga ay u baahan tahay sidan laakiin hadda marxalatu istidaad baan ku jirnaa qaabka in dadka loo wacdiya ma bahaba qaabkaasu marka isagu markaa u dhigahayay wacdigan wadaadka sida muuqatana istaraatiijiyahaan waa lagu kala duunaa kuwaa garta oo wadaadkan bahashan wuxuu arkayaa inaan daacad laga hayn raggana bahasha in la qaboojiyo oo raggiina ayna ka kala fakanin iyo wateenoo isagan iyo maxaa ingiriiskii dee rag waxay ahaayeen dee kuntii bay ahaayeen raggii markii bahasha dee raggii markii dambe ku galbaday baa la dhihi karaa ayay ahaayeen ingiriiska iyo rag kale waa gartay arrintaas marka jabhaddii soomaali galbeed kala furfurkeedii goormuu bilowday siduu ku bilowday maxaase u sabab ahaa in jabhaddii gudaha ka jirtay oo wax badan oo laga yaaba uu midaynayey safkooda midaynaya in meesha uu ka jiray maxaa keenay inay kala furfurmaan markii jabhaddii soomaali galbeed sagaashan iyo kowdii dhammaadka sagaashan iyo labadii awalkeedii yaa mucaskarku moogtay mucasir buu ahaa ciidanku ma badnayn qadiyadii bari ka dhacday runtiidee boosaaso la galay oo walaalihii maarata meesha joogay intii cabdulaahi yuusuf iyo dagaalka agooyid intuu dhacay waa kii dee ay go'doon galeen saliid ay ku go'doomeen saliid markay ku go'doomeen taarar baa la haystay raggii meeshan joogay waxay dhaheen raggaas oo dee meeshaa jooga waa u gurmanaynaa qiyaadadii markaa meesha joogtay iyo in la gurmado oo dee markaa wax hadda uga sokeeyey oo raggan hadda meeshan halooya aaggan joogana asalma ma jirin raggii waa kii la jebiyey boosaasi iyo meesha la jiray ee garawey dagaalka ka dhacay fuluulkoodii inta dambe waa kii laascaana lagu ururiyey raggii marka way xamaasoodeen dee walaalahooda meesha ku jira marka aad baa dhallinyaradii loo qaban waayey markii dambe hogaankii sheekh cabdullahi bedi iyo raggii ayaa waxay dhaheen war ma ahayn si nidaamsan baan maaragtay xamaaskii dhallinyarada la dejiyey waxaa la yidhi waxa weya waan baxaynaa baabuur baa la diyaariyey tiamya ah bullaali meel layihahda ayaa laga baxay markii dee la baxay waa kii dee maaragtay ilaahay sabab ooga dhigay oo intii laascaano la tegey ciidankii meesha laga ururiyey waa kii halkaa la tegey oo meesha laaskoray laga qabsaday oo halkaa saliid laga soo daayey oo dadkii meesha ku jira dee sheekh xasan daahir waxaa ka mid ah sheekh cabdulaahi raabi rag badan baa marka ayaa ka mid ah runtii dee berigaas markii sagaashan iyo labadii dhexdeeda ahayd markay ogaadeen ciidankii dee xarakadu oo qeybtan ku xisaabtamayay inay xagga u gulmadeen nimankii tikreegaya gaalada weerar bay soo qaadeen waxa weeye meesha la halooye oo marka qiyaadadii iyo ciidan badan ayna joogin bay galeen soo dabamareen way soo dabamareen meeshaasaa waxaa ku shahiiday amiirka xarakada iyo ku-xigeenkiisii amiirka xarakada sheekh cabdullaahi badaha iyo ku-xigeenkiisii oo sheekh cabdullaahi yar ah adigu ilaa maaragtay ilaa sagaal nin taqriiban oo raggii maaragtay waxa weeyaan shuuradii guriga shuurada iyo harakadaha oo amiirkii iyo ku-xigiisa ku jira ama meeskushiin taa markay dhammaatay marka waxay noqotay raggii meesha in wixii joogay inay is abaabulaan oo dagaalo la galo oo qiyadii loo aarbido waxay noqotay annagana markaa sagaashan labadii afrika dhammaakeedina annagana xagga markii dee kasoo noqotaan kasoo noqonaan adiga marka bari sidee ku tagtay gurmadkii aad ka mid ahayd aniga aniga gurmadkii baan ka mid ahaa ragga gurmadkii meesha tegey yaan markaan ka mid ahaa marka marka la kala diraayo marka waa soo noqotay marka marka la kala dirahayo aan anagu soo noqonay dhallinyaradiina galbeedka ka tagtay xaggaas gurmadka u tagtay inaad sii kala qaybsanteen ayaa la sheegaa oo qaarkiin dadkii jihaadka kala diray aad ku biirteen mise jabhaddii oo idin soo wada noqotay mise raggaa idinka soo haray maya maya annaga wax hadda ragga uu naga soo haray weliba raggan soo raacay oo shacabdulaahi raabi oo kale iyo rag badan oo markaa maarata rag joobay jiraan sidaba raggii annaga meesha aan ku aadnay oo raxmatullaahi mustamac carbi u waday wax rag oo kale oo ku soo darsaday mooyaan rag badan oo runtii rag nagu soo darsaday nuu soo raacay baa jira rag haddaan ka xusuusanahay shaadan cayrow baa ka mid a ama cali aadan cayrow raxmatullahi caleyh oo markii aan soo soconnay meel uba dhaawacmay oo dagaal markaan soo soconnay dagaal baa waxaa lagu galay meel heegaa la liyaa oo laas aano markii lasoo dhaafo gobolka nahuud markii intaan raxmaarada soo dhex galnay dagaal nagu qabsay marka isagoo halkaasoo buu dhaawacmay mashaahada runtii marka jamhaaddii markii arrintu ay sidaa noqotay oo dee dagaalkii uu bilowday runtii dagaalla waaweyn oo aargudasho ah oo xmaarada desi looga dhigayo walaalhu ay galeen dagaalka qorra ugu weynaa dagaallo kale oo fara badan oo waaweyn baa la galay nimankii dee waa la kala gaamiyey runtii markaa dambana waa la soona walaalahay alqaacida laftooda meeshay tageen oo rag badan bay tababareen oo yaanaa maarata waxa weeyaan dee yaanaha runtii wujuudka askariga ay xoojiyeen iyo aad iyo aad marka yaa loo xoojiyey waa saas marka runtii ilaa dardar bay ku socotay ilaa sagaashan iyo maarata maarata afartii ilaa sagaashan iyo shantii markii ay soo gaadhay yaa waxaa la galay hudno hudnada markii la galay baa ragga hudnada loo xilsaaray raggii baa marka bahasha maarata yaa daciifiyey markaasaa waxaa bilaabatay in rag maarata hogaama hogaanka ka mida inay maarata ay noqdaan nooc ikhtirac inuu soo galo oo waxwey gaaladii lala shaqeeyo oo markaasay soo bilaabatay laakiin wixii ka horreeyey hudnada kadib hudnadii wixii ka dambeeyey baa hudnadii bay ku bilaabatayba sagaashan shantii wixii ka horreeyey bahashan iyo raayadeedii iyo jihaadkeedii iyo gaxmaar kala gaabinteedii way socotay laakiin wixii intaa ka dambeeyey iyo bahashu bilaabatay yaa la tuhunsan yahay oo ugu cadcaddaa oo howshaas qaabilsanaa yaa runtii horta dad badan baa marka yaa jiray oo nimankan gaalada way kama marnayn laakiin ragga oo hadda aad iyo aad saabil tuhmay ku taagnay waxaa ka mid ahaa maaragtay nin la dhaho nashaad oo la dhihi kara markii dambe hogaankii ragga xarakada ninka la saddexaad ama labaad yuu ahaa ninka waxyaaba lagu tumaya khatarta waxaa ka mid ahaa oo waxyaaba lagu tuusan yahay qismigii mukhaabaraadka amniga ee gudaha ka shaqaynayay gaar ahaan maarata waxa weeyaan adisababa raggii cabdimajiid dilay oo isku dayey raggaas oo jihaaz amni oo dhan oo ilaa adisababa ilaa diribdhaba ilaa jigjiga ilaa dhulkaasoo dhan magaalada ka shaqayn aad iyo aad hal mar baa la wadaa ninka lagu tuhmaye marka isagu ah waxyaaba kale ninka muttahamka ku ah waxaa ka mid a isagoo xaaladaas khatarta ay jirto baa wuxuu wajaalo wuxuu ka furtay hotel buuraba meel meel buu ka furtay waxaa kaloo dadkii dambe marka dambe la tuhmaye ka mid ahaa nin cabdiwaahid la yidhaahdo runtii marka rag badan oo mutahimiin ah oo dee say wuxu socdaan iyo qaabka iyo sidii hawshu ay ahayd iyo markii dambe maarata ikhtiraacaa baa dhacay waa gartay goormaad soomaali galbeed ka soo dhammaatay oo aad koonfur usoo wareegtay waxaan ka soo wareegay sagaashan iyo lixdii waa garta
meel la yihahdo qaala dhagax baan oo markaas maarata raggu ay joogeen raxmatullahi sheekh musame carabo oo markaa meesha gudaha joogay oo ninkii maarata amiirkii maarata oo ahaa si guudna isagaa markaa meesha usi joogin laakiin hadda qismiga askariga meeshaasaan marka anugu halkaas aan ka timid xarun baan markaa u imid laascaana soo maray wadadan dheer xaba baan soo maray markaa reerihii oo markaa meesha jooga oo xamar iyo meelaha jooga yaan markaa u imid meeshaasa markaan imid xilligaasa markaa sagaashan lixdii wax yar iyadoo sagaashan lixdii dhammaanina raxmatullahi shaab musama carabi iyo aabihii rag kaloo qiyaada meesha ku sheeyey anu marka xilligaasaan ka soo wareeyey rag waxaan ku jiray loo xisaaray inay shuhadada iyo araamisha ay raraan oo maadaama xamarna meel iska adaga iska noqotay dadkiina dee moogtahay xagga duruufaadka iqtisaadiga iyo dhaqaalo badan ayna jirin xarakada wax badan aan loo haynin qorshe marka waxaa jiray maarata in dadkan la raro oo kambooni la geeyo oo masaadir dhaqaale looga sameeyo gurya loo sameeyo raxmatullahi cali sheekh xasan baa marka meesha joogay askarkii kambona meeshaa joogay shaacaasna runtii aad iyo aad buu ugu dhuundaleelay arrintan oo dee meeshana degaankana waa laga soo wada jeeday barnaamijkan iyo jihaadkan iyo howlahana wuu ku qanacsanaa isaguna dee meeshaa raggii laga bixin waayo yanaa sheekh xasan meeshaas waxyaaba uu uusan inuu yanaa inuu meeshaa saldhig u noqdo oo qaacida khilfiya meesha ay noqoto boqorshaha marka waxaa leeyihi meesha qaacida khilfiya ha laga dhigo aytaamtii araamisha ha la raro marka ciyaalka lasoo dad taqriiban laba boqol dad ku dhow aan yanaa soo qaadnay oo soomaali galbeed laga keenay maye xamar baa markaa laga soo hor jiriba marka waxaan soo marnay ay mooryaan haysato waxaan xusuusnahay markaa warkii ugu horreysay annagoo maaragtay baabuur siteenoo habaan u marayno oo ay taamtii iyo ku wadno yaa waxa weye nimanka mooryaantay meesha kantaroolka meeshan korey nagu joojiyeen jiliba markaasa waxa weeyaan dhowr xabadood bay nagu rideen hargeysari baan marka habeenay meesha markaa joognay hargeysari lafteeda mooryaan baa iyadaa nagu heshay kabacdi maaragtay afmadow baan tagnay halkaasaan kasii oranay halkaasa hambooni ka geynay kuwaa gartay marka dadkii xilligaas sheekha marka dibudejin u sameeyey dadkeen sheekha dibudejin buurar baa meesha looga sameeyey waa la isku aadiyey runtii marka qaabkii markaa istaraatiijiyahaan la rabay mayna noqonin oo dadkii wax badan looma sii diyaarinin oo guryihii lama diyaarinin guryo uun si oo aqala soomaaliya taklifada idin diideysa taklifada maarata runtii yaa yareyd marka waxay noqotay dadkii meeshana waxay meel xeebay noqotay dadki waa la qabsan waayeen waxay noqotay marka dadkii laakiin markaas ictisaamkii markaas ee magaca idinka soo bedelay dhaqaale xoogan ayay bixinayeen dadkaas agoonta iyo shuhadada iyo miyaysan qarash ku bixinayn maysan idinku taageeraynin safarkaas aslanba maarata waxa weeyaan qadayaadkaas oo jihaadiga ah oo markaa soomaaliya gadba ka socday wax taageero ay u lahaayeen afraad ahaan muxsiniya way jireen lagaa inay wax ku babixiyaan oo laakiin waxa weeyaan wax tandiim ahaan tandiimku wuxuu aaminsanaa in wax la kala diro oo waa kii dee kuwii horeba ay soo kala direen moogtahay marka in waxan meesha lagu hayo gooya buu arkayeen sidaa darteed marka waxa weeyaan taarget bay u ahayd inay kala diraan meeshan hadda sheekh xasan laftiisa in la kala diraa taarget ahayd wax dacwo la yidhahdo lagu noqdo wax dacwo hadda ay wadeenna runtii maba maba jirinba siduu kaga badbaaday marka sheekh xasan runtii sheekh xasan haddee meeshaasuu horta galay oo markii qoryihiisa la socota la aasay hubkii soo faqday rag buu abaabushay sheekh xasan meeshaasuu galay ilaahina subxaana watacaala waa ku barakeeyey ha marka laakiin ilaa xilli dambe ka ahaato sheekh xasan yacnaa aad iyo aad bay isugu dayi jireen in oo kolba la kala diro oo kolba waxba loo soo diri jiray xilligii marka kamboni aad tagteen oo dadkaas dibudejinta u samayseen halkaas haddana jabhaddii kamboni ayaa dhidibadii haddana mataqaanaa mar kale boorka laga jafeeyey jabhad xoogan ayay noqotay dad badan oo adiga iyo axmed madoobe iyo dad badan ay ku jiraan garba u noqday xasan turki bal marxaladdii ugu dambeysay bal warbixinadiisay jazaaka allah khayr horta anu berigaas aan meesha imid anu horta dee xaggaasaan ka soo jeeday markaan oo meesha imshe xasan iyo ragga axmed madoobe warkii meesha joogay ayuu ka ahaa isaguna maxaa qismiga dhanka maaliyadda iyo waxaas iyo buu u qaaqaabishanaa runtii jabhaddu markaas wade waxay iska hayneen shagar sheekh xasan walaalaha alqaacido waraa waa iimin jireen oo tababarkii waxaas laga qaadqaadan jiray rag uun dee waxay ahayn meeshooda ku ribaadahayo wax soo saaro oo washid bay ahaayeen aniga raggan horta waa iga horreeyeen anuu markaan marka meesha aan imid markaan kambooni imid wax badan aan ma joogin waan soo noqday macallin baan wax ka noqday magaalada dhomley oo madrasa meesha ku taalo oo cadaadadii habaan markaanu muddo ilaa toban sano meelahaas kabacdi markii xoogaa sheekh xasan markaa meeshana wuu iman jiray halkaana wuu joogay laakiin si buuxda dee isagu moogta wuxuu u maamulahayeen intaa kambooni iyo lixdanka kilomitr intaa wixii badhaan xaggaaka intaasu maamuli jiray sheekhu marka markuu yimid wuxuu iman jiray marka dhuubli dhuubli markuu yimaado aniga iyo ragga meesha jooga dee waa isku xisaabtami jirna oo waa is ogeyn oo anaguna dacwadii iyo xagga iyo korkolla meesha ma tegayn kabacdi markii dambana waxa weeyaan anugu dib aan noqdo darsaa waxaan ka aasaasnay meesha la dhihi jiray iyo kambooni lafteed darsadaas markaa sheekhu ii dhiibo yimana darsi meeshan oo ugli aan ka haba wuxuu yidhi meeshaas madarse looga baahan yahay halkaas marka ayaan intaan sii maray ayaan u wareego welibana markaan madrasada aan u socday waxaan maray meesha la dhihi jiray kismaayaan maray kismaayaan maray amiirkeena hadda meesha ugu tegey markaas marka manhajkan ka qaatay iyo kutubo meeshaasan marka tego marka meeshan ka furay ilaa markaasan madrasadii hayne markii dambe xilligii maartay oo oo shahaadala dirirkii lasoo gaadhay marka haddaan dib ugu noqda axmed madoobe raggaa horta sheekh xasan buu ka mid ahaa iyo afraadda isaga iyo ibraahim shukri iyo kuma soo gaarin raxmatullahi dulidiin raggiisiiba lagana markaa kuma soo gaarin laakiin waxaa joogay golaalkii oo abudujaane la dhihi jiray oo isaga dulidiin ka yara yaa markaa raggaa joogay tugu dambe hadda wuu sheeday isagoo ribaad ku jira marka axmed horta raggaasuu marta ayuu ka mid ahaa raggii markaa wuxuu ka mid ahaa maaragtay uun meesha ka dhawaa qismiga sheekha kaaga dhawaa sheekhana waa ka dhawaa xagga maaragtay maaliyadda iyo xaggaa iyo laashashka iyo doomiyaha dadka wax ka qaad qaada ayuu ahaa laakiin xagga tadayunka nin xagga tadayunka ku fiican ma ahayn oo nin yar maaragtay dhalinyarada iyo wuxuun oo dadka ragga sheekha hoosta wax kaga dirdira ayuu ahaan jiray sheekhna ugu fahansanaa marka saasuu horta ku joogay markii dambena wuxuu nooc ganacsi ah ayuu meesha isagu u joogay oo wuxuu sameeyey aargoosto iyo shirkad buu sameeyey shirkado isagoo marka meeshana ka tirsanba isagoo marka wuxuu ah shirkada iyo nubrahirira dhihi jiray isaga iyo rag baa marta shirkado yaa badda ka ah marka nin meesha saa ku jooga buu ahaa ilaa markii dambe xilligii maarata ashaaladirki dee meesha laga gurmaday oo markii rag badan runtii abu ibraahim iyo rag badan baa meesha yimid sheykhjacfar gaab rag badan baa meesha yimid ilaa markii dambe markii dee dagaalkii la bilaabay waa kii markii meesha laga gurmaday markii oo dagaalkii hogaami kooxyada la galay nimankii ashaaladirka sagaalka markii la galay ee meesha laga saaray ogtahay dee wax qabash oo fara badan bay noqday oo almaxaakim islaamiya oo shariif baa hagan ka yimid oo indhacado oo wadaa iska dhigahayo oo goobaalo oo adduun baa marta waa isku dhex furnay marka qorshe mar waxaa lii war nimankan sidan inama anfacdee marka qolihii salaaxudiin oo ahaa iyo qismiga maarata odayka ahaa kamoon yaa kulan la isugu yimid oo markaas waxaa leeya war nimankan waa arnay inama anface nadaam hoose oo inaga haddii waxaan maarata waa ay burburaan aan wax iska ogaan iyagii baa markaasaa maarata wax la dhistay markii wax la dhistay oo wax la isku ogaa hoose yacnaa way u muuqatay raggii markaa abu zubeer iyo raggii meesha joogay inay waxaan aynan ahayn manhaj aynan ku salaysnayn berri ka maalin wixii wixii lagu jibin hayay bay ahaayeen oo dee hogaamiye kooxyadii iyo nacdi iyo balaaye iyo qabiil iyo wax badan kastaa meesha joogay moogtahay xilligaasaa markaa nadaamkan hoose aad iyo aad yaa lala baxay maaratay shabaagi markaas meeshaas horta ayaata lagu sameeyey iyadoo wax hoose la isku ogyahay yaa waxaa lagu duulay kismaayo oo bariiraal aan haysto bariiraale marka waxa weye ragga ciidamada hogaaminaya ibraahim iyo cabdulaahi salaad iyo raggaas bay ahaayeen meeshaa la tegey markii meesha la tegey kismaayo la qabtay baa maamul ha loo sameeye maamul ha loo sameeye marka shabaabkana maamul hoosaab oo ninka caraare la yihahday rag baa jiray meesha markii la tegay waxaa layaan u sameynaa oo axmed madooba marka saa loogu dhiibay meesha axmed marka loo dhiibay isagoo meesha axmedoba marka uu hayo waa kii dee ay etoobiyaanka ay soo duuleen maxkamada burbureen waa kii meesha laisla maray waa kii badamadow la galay markaas maaragtay isaga raggii waa kii lagu duqeeyey meel maaragtay oo gurbiyo agteeda iyo lagu duqeeyey isagu raggii markaa la duqeeyey ee la qabtay dhaawacaaba maaragtay kamina qubtayba la dhihi jiraa raggi meesha ku shiide ayuu ahaa marka meeshaasaa markaa isaga la qabtay waa kii isaga la qabtay waa kii maaragtay etoobiyaanku ay qaadeen waa kii edsaban la geeyey adsabaab muddo lagu hayey waa lasoo gardaadiyey muddaa la hayey waa kii maarata waxa weyaan muddo markuu joogay oo ninkii la keenay iyadoo kamboon ay dhisan tahay oo qadyadii kismaayo waxa weyaan maamul loo sameeyey oo maamul marka waxa weyaan kambooni iyo maarata shabaab labada ka tirsan axmedoobe marka waa kii dee intii adsabe la geeyey adsabe lagu soo gardaadiyey waa kii dib loo soo celiyey markii dib loo soo celiyey ninkii oo waxa u la keenay maarata intii lasoo baalbaalay oo lasoo cayiliyey midowgiiba uu ka batay oo buurida iyo wax ka yaala la yaabi bana soo celiyey weeyodina xamaaro qabato oo isagoo ama xabsiga ku dhinta ama isagoo sakaraad on baa la keenay ninkii gool on baa la keenay oo dibi galbeed jooga aad moodeyso haddii markii meesha la keenayna isagoo wuxuu ku yimid isagoo ciishoon oo raggii iyo waxa utegi kolkaasa wuxuu yidhi nidaamkan marka waa la isku darsaday oo nidaam marka wuxuu ahaa kii macalin cali odayga ka ah isagoo marka ciishoon oo hore maarata wixii baa la qaatay kalan la qaatay xaggan la qaatay isagoo koor dhiigla saaran iyuu kismaayo soo galay xilliga caalamka soo noqonaya waxaan ka mid ahaa maamulkii oo kambonish xasan ismiga dacwada anu marka sax iyo joogay adu marka horta ninku soo noqday nidaamka isagoo dhisan oo kamboni xataa mugta intay fiday ilaa tan iyo maarata waxa weye geda ay joogto oo ciidamo ay ka jiraan oo meel walba joogto oo hawsha ay isku soo dhowdahay oo marka rajo waxaa laga qabay maadaama oo la isku darsaday oo kismaayo laga dhexeeyo in nidaamkii kalena la sameeyo oo hal xarako marka hore waxba laguma kala dunayn sheekh xasanna wuxuu aad maarata u aaminsanaa xarakada maarata oo waxaan kale iyo kuma soconin keliya waxaa u dhexaysa sheekh xasan wuxuu leeyahay war inagoo wada wadanna iyo inaga inagaaba hogaamin maasha aan wada xarakadan waxay lahayn war dadka dada isku sii deyn karan ma aha marka mar waxaa jira waa kii xisbiga iyo wax lasa sameeyey akhiiran marka dambe markuu fowdada dhacday markuu axmed madoob guu yimid markuu yimid isagoo asaabic tuhma ay ku taagan tahay oo ninkan inuu maarata la soo daaye oo baarlamaan lagu soo daaye oo shariib soo daaye oo barnaamij noocaasa isagoo ah yuu yimid ninka kismaayuu yimid markuu ismaheyda oo kulamuu bilaabay horta marka intuu iskalaamayan wuxuu ka soo degay meesha la yihahdo dhubli muhiimid tacag ayaga soo maray annaga marka sheekh xasan waa noogu soo yeedhay raggii kamboni idaaradii kamboni oo cabdiraxmaan sayid iyo rag kale iyo abishaari ay ka mid yihiin waxaa la yidhi war ninkan maadaama uu yimid axmedoobe aan dad ku xilsaarna soo dhoweeyey rag marka ani aan ku jiro oo sheekh xasan uu ku jira loo xilsaaro marka waxaa la yidhi markaa dhowlibu markaa joogaa dhowli ha loogu tago ha lala kulmo bal ha la soo dhoweey maadaama ninkan nin hadda meelaha uu ka yimid uu yahay meeshii aan tagnay waxaan tagnay marka ninkii oo nagaba ciidan badan oo intuu ciidan iyo dad iyo wixii sulfaa'i isku abaabushay oo waardi uu leeyahay oo meesha loo soo dhaafaynino ninkii markii meeshaan ugu tagnay meeshii markaan la fadhiisanay ninka wuxuu yidhi dadkii waad khudlaamiseen niman baad gacanta u geliseen meeshaasu ka kacay nacani wareeca madow haddaad timid xabsi baana ka timid saad sheegayso hawshan way fiican tahay dadka muslimiinta iyo maanta amni baa ka dhexeeya wax dhiba ma jiro waxbaa laisku ogaa ballan baa jira maxaa ka maqan xaaladan hadda aan joogno meeshaada iska joog nidaamkan haddii aad adu hawsha soo dhex gasho qadyadan kismaayo ee la isku darsaday si kale ay noqon waa garta wuu diiday marka qadyadii marka uu ninkuu ka soo tegey kismaayu galay kismaayo markuu galay kismaayo marka wuxuu ka samaystay xarun wax allaale wixii dadee meesha joogay iyo wixii kasoo horreeyey wixii kaambooni la maqnaa aduu wixii isku dubariyey rag ila kontameeye oo kaambooni sheegan haya isugu yimid isaga wuu la shiray wuxuu yidhi meesha maaragtay rag baa iska haysta shabaab baa qabsaday anaa idinka dhicin adugu raggii kulan bay sameeyeen shaxasan bay u yimaadeen waxay dheheen maamulka noogu dhiib isaga axmed wiil noogu dhiib waa garta wuxuu walaansha u kaadiyey oo adugu marka annaga raggii maamulka marka ee golihii marka kaambooni ahaana arrinta oo noo muuqato axmedooda inuu yahay inay fidna arrintan ay ka iman doonto oo arrintan ay dhib ay sababi doonto oo laisfahmi kari ninkan nin hadda socdo asaabic tuum way ku taagan tahay boqorshuhu abuurkiisu saas u cadda dad dalbada marka in loogu dhiibo dad baa dalbaday shaxasan marka wuxuu isugu yeedhay raggii maaragtay golihii oo maaragtay maamulka oo raggii makaatibtii aduu nagu isugu yeedhay oo adiga ku jirta ani waa ku jiro axmedooda marka waa loo yeedhay ureen shukri baa loo yeedhay rag kalaa loo yeedhay markaana haddii nidaamkan moogtahay oo sheekh xasan isaga unbaa taagana laakiin raggan kale ee meesha jooga wax badan oo gabasha yaa ku jira walaal shukri oo badan u tumanta oo shariif ku daaban baa jooga daahir oo cabdiqaadir cali cumar iyo niman maarata maxaakim isaguna ku daaban baa jira oo meeshan isaguna jooga aniga iyo maarata cabdisayid iyo dulidiin raxmatullahi caleyhi iyo qar koobanoo dee sheekha ka agdhow oo marka maarata bahasha isla fahansan boon jirna meesha laisku yeedhay marka waxaa la yidhi wax la soo jeediyay waxaa la yidhi axmed madoobow qadayadan waxa weeyaan haddaa timid dhib ma jiro maamulka iyo nidaamka haddii hadda kaambooniga aada hormuud ha noqotana shabaab iyo waxa la isku darsaday si kale noqon adiga tuumaaku ko horta waxaana isberiyaal bara'adaada inaadan horta waxaan shaka kula hayn oo waxaan kugu taagan meel cad isku beriyeen marka inagoo aan baasha soo dhiiban raggii baa iska dabamaray markii meesha la iska dabamaray axmedooda waa hadlay markuu hadlay wuxuu yii waa lasoo daayey halkaasaan soo maray halkaasaan soo maray saabsaanaan saasaa meeshaasaa lagu qabtay halkaa markuu marahayo iyo oohinka ka wareegay oohinba ku dhuftay ba haddee indha saraxaadin ah sheekhu markaa wuu naxay oo gacantu saaray oo raalli ahow raalli ahow cabooga baasha waa kuu dhiibaynaayo raalli marka sheekhu idinka saameeyey intuu isduuduubay intuu kacayb oo meel meesha qol a galay oo grain shuuba ka daba tegay uu isla celceliyo ilmaduu ka baabi'iyey oo xilibalka raalliska ah oo sheekh culwa nin marka meesha joogay oo sheekha ku xigeenayo khaalid la dhihi jiray yaa wuxuu khaalid adeer waa kaa wareejiyey axmed baan u dhiibay fadhiga isla oohintaas ku helay isla oohintiibu ku helay mar waa gart iyar markii la joogaa marka wuxuu isugu yeedhay raggii maaragtay oo saraakiishaaba isugu yeedhay wuxuu yidhi anaa shabaab idin qaana horta hala qiimeeyey buu waxaa leeyahay maarata haddii haddii jiddiya ay arkaan oo inaba arkaan xabad ma ridahayaan bas wuxuu yidhi ana hadiin aqaanee marka waxa weeyaan xabad ma ridahayaan nimankan shir baan gogol baan dhigay gogashaas hadday iman waayaan wixii ka dambeey gogol buu dhigay marka uu shabaab ku dhigo axmedka haa shaanu hadda ninkan maba yaqaanaa waa ma agtoona mutayin buu ka yahay wax gogosha yimaado baa la waayay gogosh marka la iman waayay baa raxmatullahi caleyhi raggu marka gogosha keenay waxaa ka mid ah shimxamed mere oo isagoo markaa caawalansuun markaa ka mid a wuxuu yidhi xala qiimeeya markaa shabaab way gool baan dhigay way iman waayeen isaga iyo goosha marka ciise kambooni baa wata moogta annaga iyo marka duldeyni nimankan kuma qanacsanin xala qiimeeya wu nimankan inay dagaalamayaan meelkan hallow waa garta ciisa wuxuu yidhi lama dagaalamhayaan rag kale ah oo shimxamed mere rag baa wuxuu war horta huf sidaas mehee dagaal wuu dhici laakiin barnaamijkan aan qaab kale uga wareegano ergi iyo qaab kale iyo barnaamij kale annaga asalba markaa waa annagoo dhan ba afduuban amiirkiinuu noqday haa annagoo kuma qanacsanin markaas sheekh xasan mogtay markaa raxmatullahi alayhi waxoogaa xanuun baa markaa waa ku jira annaga marka intanadii kale markaa waa laisla fiirfiiriyey waxaan yidhi waran axmedooda meel buu dagaal buu rarangelinhayaa dagaalkii raadiisuna ma caddo waxaan samaynaa laba arrimood baan isku qabanay waxaan idhi ma ahee asalba annaga raggan aan wax ku darsanay warka inuu noo cadyahay kan waxay dheheen war sheekh xasan ugama tegi karnee hada ninkii uun dhan hawshan iyo kaambooni iyo sheekh xasan ugama tegi karnee baasha aan la gurin oo sheekh aan la galaan aan ka badbaadin aniga marka dulideyn raggii baan kusoo hadhnay sheekha aynan uga tegin laakiin cabdisayid iyo bashaar ninka la dhihi jiray rag kale markiiba xarakadii u tuurteen naguna waa soo hadhnay oo xarakad shabaab haa xarakada soo markaas annagana ilaa markii dambe dee dagaalku oo u bilowday ilaa markaas maaragtay sheekhan ka dhowey markii dambe dagaalku dhacay exmaya laga saaray hawsha ay dhacdo anigii sheekha meesha ka kaxaynay bay dhaba geyn oo marka xarakadii iyo barnaamijkii ku midnimadii midnimadii kaambuni midnimada kaamboni adi iyo dulyadiin ay ahayd duladeyn iyo cabdiqaadir iyo adu rag baan iskula jiray cabdiqaadir sharfi taariikhdan ee aan hadda ka soo sheekeynay marxaladii xigtay axmed wadoobe oo waxaa xigtay kenyaati soo kaxistay adigana markaas waaligii dhuubley ayaad ahayd sidaa u maraynaya oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab bal dagaaladii axmed madoobe iyo kenyaatiga dhuubley ay ku soo qaadeen iyo diif iyo maraaxiishii laysla maray bal isagoo marka hore mutahama aad uged isagoo hadda dabaabaadkii gaalada wata oo duulaan soo qaaday oo xuduuddii kasoo gudbay ayaad waali ka hayd dhuubley yaa kale horta horta ninkan markii dambe warkiisa wuu caddaaday oo ninka waa kii kenyaatiga dabada la galay waa kii meesha iyo diif meel leeyahayd uu tegey markii jabhadayn bay isku dareen isku dayeen waasu weerar bay samayn jireen markii dambe dee warkiisu kenyaatigu ninkan warkiisu meel dhexda oolin xilli waxaa jira xataa raggii oo dhan dhallinyarada aan ka tashkiilin jirin oo wax yar ay ku hadheen markii dambe nimankii oo zaani oo meesha lagu soo tababaray siyeelow wuxuun isaga maartay uun markii dambe dee nidaamkii moogta kenyaatiga yaa meesha dee isu booda qaabiyey oo markaa hawshu ay ahayd laakiin markaa dee isagu markood daciif buu ahaa dadkuna markii dambe way fahmeen in qaabkiisii istaraatiijiyadiisii iyo uusan waxba gacanta ugu jirin marka waxaa la dhihi karaa raggii dhallinyarada ahaa agsarkoodu oo waa ka soo tageen dad uun iska qoomiyiin iyo wax aanba badnayn iyo markii dambe ragdee uu isaga u yar wuxiyey iyo markii dambe adu awoodda waxaa siiyey nimankan kenyaatiga markay yimaadeen oo hubna la siiyey markaasaa maarta lasoo dhoweeyey dee kenyaatiga dagaalka lasoo galay isaguna marka iyagaasu iyo hormuud iyuu ahaa dagaalkii kenyaatiga lala galay xaalad dagaal difaac ah oo kale ay u ekaa aad ayuu malaaxiim u ahaa way ku adkaatay inay magaalada soo galaan ilaa markii dambe ay ku khasbanaadeen inay xeebaha kasoo gudbaan bal dagaalkaas ka waran muxuu kaga duwanaa dagaaladii dagaalkaas horta markii nimanka ay soo qaadeen dagaalku dagaal adag buu ahaa runtii xarakaduna markaa way caaboonayd oo waxaa ka go'nayd inay meesha difaacdo calal aqal runtii dhinacna istaraatiiji bay ka ahayd oo inay si sahlan kusoo gelin marka rag waxay sameeyeen dawaabtixisdii la sameeyey kismaayaa laga keenay meelo badan baa laga keenay rag gungiyay hayeen difaacyaa la qotay meesha waxaa la yidhi maaragtay dee nimankan sujid aanu qaban waxaad ku garanaysaa ilaa waxaan malin saddex dagaalo waaweyn yaa ka dhacay ilaa laba dagaal waa lagu jebiyey magaalada intay soo galeen baa laga saaray dhublid haa dhublid meel waa lagu jebin jiray si kasta intay tuuriya kale waxay isu yeeleen bay ma qaadi waayeen laakiin runtii faa'iidada dhanka ka ahay waxaa weeyaan waxaba yaraatee haddii markii hore laga bixi lahaa nimankan lama qabteenoo caydhs iyo waxay noqon lahayd waa laisbursan lahaa waxay noqotay iyo xitaa inay taxadir ku socdaan taxadir inay ku socdaan oo markaa anagoo magaalada dhubley aan ka soo baxnay inaan maaragtay saa wax nooga soo daba dhaqaaqin la waay ha ilaa maaragtay dagaalka kismaaye kasoo gaara kismaaye inta u dhaxaysa waxaan u malaynayaa muddada ay ku qaateen muddo sanad iyo ka badan ay ku jireen iyo ku jireen dee dersi baa loo dhigay haddii markaa hore aan dagaalladan adag lala gelin yacnaa moogta arrintu khatartu intaa way ka badnaan lahayd saas leh ilaah ku mahadsan ugu dambeyntii taariikhdan dheer ee halganka bariga afrika aan kasoo sheekaynay oo qoray isu dhiibka ah maxaa duruusa ama cashar ah aan ka baran karnaa oo aad halkan dadka ugu sheegi lahayd jasaak allahu khayran horta runtii waxyaaba fara badan oo duruusa laga qaadan karaa waxaan is leeyahay waxyaabaha laga qaadan kara waxa ka mid ah oo duruusa mu'aamaraadka faraha badan isdaba joogga ah dadka mujaahidiinta loo dhigay runtii midba midda kale ay daba taalo runtii waxyaabaha aniga hadda oo mu'aamaraadka oo aan is leeyahay oo ugu khatarsanaa anigu hadda inta aan garanhayo ee u soo joogay waxaa ka mid ahayd kala dirkii xarakatulicaadu islaamiya marii dabcaskarkii maaragtay laas qoray iyo dhulkaas maaragtay kala dirkii runtii mu'aamaradii ugu weyneyd iyo ahayd anigu ingowjoogka ka ahaa meel la yidhahdo hingalool oo baran agteeda ah yaad raggaa lagu kala diray taqriiban ciidan aad iyo aad haa'ilu ah oo ciidankii waxa weeyaan maarta laaskore qabtay oo cabdullaahi duusu jabiyey oo saxwal islaamiya meel isaga yimid ilaa mimboorama ilaa maarta koonfur maamulada meesha kaga dhacday waa rag qiyaadada ah markaas qismiga caskariga raggii hayi ah ayaa gacanta lagu dhigay raggii maarta waxa weeyaan tayaarkan marka jihaadiga raggii marka hurjuwaha ka dagaalada galay sheekh xasan daahir oo kale iyo sheekh musaba carabi iyo intii la qaaday burcan la geeyo kolkaasa waxa meesha lagu maxkamadeeyo jihaadkay galeen iyo jabkii cabdillaahi yuusuf oo khalad ahaaba meesha horta ayaa lagu maxkamadeeyey kabacdi marka raggaas markii raggaa la qaaday rag kale lasoo dabamariyey nin raggaa waxa weeye nin cabdiwaahid la yidhaahdo inuu hadda aan dhintay in kala warwamahayo maanta ninkaasa ee hormuudka ah dabcan maxamed idriis iyo rag kale oo samaasiro oo dilaaliyadihiina waa ku jireen raggaa marka waxay gacanta ku dhigeen raggii saraakiishii yacnaha maaragtay oo ciidamada hogaamin hayey oo ragga hayey bay gacanta ku dhigeen sida axmed cabdisamad iyo nin la yidhaahdo abu xasaan la dhihi jiray iyo nin maaragtay jaamac cabdullaahi la dhihi jiray iyo wadaadkii awaad la dhihi jiray sheekh cabdinaasir frey oo ninka ugu naqnaq badnaa ah raggaas horta gacanta lagu dhigay oo raggii maaragtay qiyaadada hayey oo jiishka hayey waxay keentay raggii ragga intaa dhan oo sacwiyiin ah oo bartaa jooga in la kala diray oo inta meel geed iyaga loo waabay ilgeeda meesha meel boor badan bay ahayd taqriiban meel baa lagu soo tukan jiray waxaan isleeyahay hal meel baa lagu soo tukan oo inta meesha dhaxda ah waxaan isleeyahay ragga meesha ku soo tukaday shan boqol kama yaraan jiri wixii ciidamada daafaha jira markii markii laga reebo waxaan xusuusnahay markaa amin aroor ah anagoo tukanay oo salaad ka baxnay yaa wadaad waxaa istaagay sheekh muslim la dhihi jiro raxmatullahi caleyh haye ku shiiday yaa meel istaagay wuxuu yidhi walaalayaalow nimankii abu muxsin dilay cabdirasaaq weeri dilay iyo garawi ragga adaweydan ku laayay eesha cabdiqaadir qiyaadii cabdicasiis asfaare raggii oo dhan raggii laayay intan inoo jooga maanta ma aargoosan ragga wuxuu moodayey annaga waxaa marka raggan lagaga dhaadhiciyey diyaaradaha jira meesha laaskore iyo xeebta waa nalagu duqayn kor aan u baxno jihaadka meel aan ku tawsicino oo howgle aan gallo ragga marka waxay moodahayeen hawlihii jihaad loo wadaba warba ooma hayaan geed baana loo waabto in la kala diro xagga u diga xagga u digaa laleeyahay marka wuxuu yidhi raggaas intuu ooyeba wuxuu yidhi raggii maan ka aarsan intaa markuu yidhi ninka la yidhahda shacari warsame yaa safka dambe ka soo kacay oo amiirka guuda xarakad ahaa oo raggi geedka u waabnaa intuu soo socday fartuu gilgilahay wuxuu lahaa fikirkaa waa fikirkii caqiimka fikirkaa waa fikirkii takfiirigaha waa fikraddii mandhalaystahayd takfiir weeye takfiir weeye buu lahaa waxaa isleehay waa mu'aamaraadkii aanu intaan soo joogo middii ugu weyneed maalida marka waxaa la yidhi wixii bariya xagga hu degaan wixii soomaali galbeed iyo xagga kenya xagga hu degaan wixii xagga xagga hu degaan wixii maarata xaggan iyo boorim iyo maarata ku xagga hu degaan raggii baa la kala fadhiisiiyey waxaan la yaabanahay ragga intaa dhan weliba mustawahooda cilmiga uu dhisan yahay hal nin oo le war waxaan sax ma ahe ee niman yahow nimankan aan iska qabanno oo intaan afkumbi ku dhufanno jihaadkeenna aan wadanno balawan sababtan arrintan waxaa weyn wax hawshan oo dhan baa cusday nin muslimahoo adiga sheekhaagii ah ku khaa'imi oo ku kala diri dareenkaaga ma jirin wacyiga noocaasa aad uma jirin waxaa dhacday marka markii dambe xataa maaragtay in raggii qaar ay waashaan rag badan oo berigaa waashay ayaa jira hadda raxmatullahi waalidka hadda sheekh mustafa oo xaya ku shahiiday oo ninka roota meesha ka istaagaya raggii berigaa khafiifay uu ka mid ah markii dambena jihaadku dhan wixii dhum ka shakiyey xataa xarakada shabaab mujaahid mar dambeeba ya allaahu isagoo baa lagu soo daray wuu aamini waayey warar baad kuwii tihiin cajiib kuwii armalaya agabkii iyo qalabkii meeshii la keenay raggii markaa oo qaybtii soomaali galbeed oo aan ku jiray u noqday baabuurtii wax u kaxeeyaa la waayey wax darawalna iyagun mayna lahayn kolkaasaa waxaan garanayaa sheekh la dhihi raxmatullahi caleyhi sheekhadan garweyne oo nin aad iyo aad zaahid u ahaa oo raahib ahaa oo raggii arkaantii jihaadka ilaahay shahada u aqbalay ceel waa markii dambe ku shiiday markii nimankii xaaji masalle iyo nimankii markii lala hadlimayay ragga meesha ku shiiday oo ka mid ah waxaan xusuusnaa amin habeena uu wardii jiray markii maaragtay rag meesha ay inta kacaan oo salaadda la tukaday isagoo maqribkii iyo ceshii buu isku dari jiray saas u doonyeysan jiray oo marka wuxuu lahaa wuxuu lahaa laba hadal baan ku xusuusnaa wuxuu dhihi jiray yaa asxaabu sariid ayna almukaafaa oo nimankii sariid ku jirayo awe raggii idinka soo daayey ee meeshaa ka yimid maa raacdaan rag baa la hadla waxaa dhihi adan waad aragtaa qadiyadane maa ka hadashid wuxuu yidhi anigu warku wii cadihaye laakiin hadda waxba anigu saarayn maayo buuri isku aamusan sheekhu marka intaan horta akanayo mu'aamaradii u baahan in dirsi laga qaato waxyaabaha noocaas oo kale ah yacnaa nin adiga aadan isku manhajna meel ka ilabeen aadan garanayn runtii waxbaayaa wax lagu qaadan karo oo qof inuu dilkaa daba socoto waa inaad taqaano ninkaa meesha u jeedo iyo meeshu ka jeedo iyo wuxuu yahay waa inaad wax fahmi karto macrifa u leedahay macrifa marka waa inaad u leedahay oo qofka diintaada u dhiibin istaadaad iibinayso marka marka horeba ninkan horta aad maarata waa inaad horta isku meel u jeedaa runtiina waxaa la dhihi karaa arrintu ma ahayn dadka meesha maarata xarakadan oo dhan dadka jooga inay jabaasiis ahaayeen laakiin waxay ahayd raggii hawshan bilaabay ee asal ku ahaa nag bay dheheen dadkii hawshan aslan bilaabay ee jihaadkan dhabta ku ahaa qiyaadadii xarakada ee xarakatul itixaad islaamiyi abu muxsin cabdiqaadir cabdirasaaq weerar raggii cabdicaziiz maarata ahaa raggii noocaas maarata ahaa ee qiyaadada ahaa ashiiday yaa shihiday marka meeshuu uu sayidku yihi markuu geela laga dhacay cilaa laga kaxaystay me cuduud la ii sheegtay marka cilaa laga kaxaystay markan dambe markii uu la kala dirahayo raggii bahashan asalka u ahaa yaa meesha ka baxay ka baxay shaxasdaarna waa la masaafuriyey kii kalena maarata way wada shahiideen raggii kale ee marka loodkii ku xiga ahana waa loodkan maxamed idriis iyo ninka la yidhahdo cabdiwaaxid iyo ay tashkiiliyeen oo meel aanu laga soo raray ma garan hay-ad laakiin niman xorar bay ahayn oo markii dambe waa kii jihaadka hay-adiya alamal iyo bahasha la jirayo ee manhal may ahayd shirkadaha lagu bedelay markii dambe jazakallahu kheyr ugu dambeyntii waa soo gebagabeynayna xalqadeenan jiilka maanta jooga ee halganka u taagan iyo shucuubta nool ee maanta u baahan in ay halgankoodii iyo sharafkooda ay soo ceshtaan mid iyo labo maxaa farina oo halkan aad uga jeedinaysaa jasakumllahu khayr waa arrin fiican runtii dadka maanta jiilka hadda maanta runtii jooga jaanis bay haystaan jaanis ay haystaan runtii waxaa weeyaan waa jaanis runtii muuqda waxay haystaan raaya cad waxay haystaan runtii idaaro cad oo jihaadkeedu uu cad yahay bay haystaan waxaa la dhihi karaa waa jaanis aan la soo marin jaanisyadii hore a ka duwan waxay haystaan khibrad ku filan waxaa la dhihi karaa taqriiban hadda labaatan sano taqriiban jihaadkan hadda qismkiisan dambe qaybtan dambe hadda idaaradan ay hogaaminayso waxaa la dhihi karaa marka waa saaxibul khibr sayidka mukta gubiyadiisa waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi mahad ilaahay waa hadduu madax ku siiyaa haddii sideedaba ninkan ku hor jooga oo nin dee dagaal kugu maamulhayo oo muslima uu yahay waa waa waxyaaba ugu wanaagsan wey ilahi waxogu mahadiya runta jaaniska marka dadka maanta ay haystaan hadda wacyiga dadka oo sidii hore ka duwan ummaddii wax jihaad la yihahda hadda fahansan annaga waxaan soo gaarnay iyadoo laleeyahay wadaadna waad sheegan siyaasadna waad igu gaban yacnaha moogtahay iyadoo maarata waxa weeyaan ninka wadaadka laleeyahay wadaad waa nin oo wadaadka u maarata wax liidan yahay yaan soo gaarnay iyadoo laleeyahay dadka maanta hadda waxaan soo gaarnay dadka oo qabaa'isha ah ninka wadaadka ah aan majaalka siyaasadda iyo talada laguba soo darin hadda laakiin majaal maanta waxaan joognaa ninka wadaadka ii talo iga tali ay taagantaa marka maanta jiilka taagan jaanisa waxay haystaan inay maarata bariga afrika iyo jihaadkooda laban laabaan in maarata waxa uu cadowgooda meel ay saaraan waxay haystaan duruus iyo khibrad dhammaystiran waxay haystaan qiyaado diyaaru oo asxaabul khibra yaa haystaan waxay haystaan ummad maanta waxa weeyaan shucuuba oo iyada lafteeda maanta diyaar u ah oo halgankooda fahantay bay haystaan qosas waxay maanta haystaan wakti mu'aamaraad badan iyo waxyaabo fara badan laga soo gudbay markii moogtay mu'aamaraad badan ay kugu soo dhacaan iyo jabab badan iyo meelo badan aad soo marto waad bislaan bisayl baa jira marka waa in bisaylka laga faa'iidaysto marka sidee looga faa'iidaysana waa in maarata waxa weeyaan si daacadnimo ah oo ilaahay dartii ah oo diinta ku dhaqankeedii iyo nooleynteedii iyo qoyaan yacni ilzaamka iyo tadayunka la hagaajiyo oo waxaan la noqonin askar maroodi iyo dad iska yar ingegan cibaadaadka la hagaajiyo zayiga waxyaabaha dadka runtii aan kula dagaalamayno ee innaga iyo furuuqda gaaladeenoo dhex zayigaa ka mid a ninka adigaad la dagaalamaysa haddaad dherkiisaba qabto haddaad sarwaal xun oo futoquuba aad qabto oo muuq shabeel aad qabto ninba wadaada maalowed kelime aan u bogay yuu meeshan ka yidhi masaajidkumasaajidkuwuxuu hornimo yahow gaalada waxeenna way daayeeno diinkeenna inoo daayeene innagoona waxeeda andayn ma arkaysid buuri gaalle kun afar boqol labaatan iyo lixdii hijirada oo waafaqsan gaalle ma arkaysid war innagu waa waafaqsan maxay noogu wacamhoysaas marka horta runtii wax badan baa jira yanaa moogtahay in tadayunkeenna iyo shareecadeenna iyo innaga wax badan runtii inaan dib cayaatu nadar aan ku samayn oon ogaano annaga gaaladan maanta waxaan ku muqaawamaynayno cadad iyo cuddo iyo tire iyo tayo midwalba ma aha laakiin waa ilzaam akhlaaq iyo akhlaaq akhlaaqiy qiyab intaan kulba ilaahay u dhownahay tawaaduca inuu bato yana maarata inuu bato maarata alla ka cabsigo qiyaamuleylku inuu badan yahay inaan inagu maarata waxa weeyaan yana mogtay inaan dad bisil waxaan ku kala duwanaanin inaan ku kala duwannahay ilaahay inaan u kala dhownahay saas marka jaaris maanta dahabi ah oo fursa aan soo noqonayni ani waxaa ii muuqda maanta bariga afrika inuu noo bisil yahay maasha ilaahay idankiisa insha allah laakiin waa inaan dad ehela u noqono maamul ahaan waa inay ehel ogu noqon ka qiyaad ahaan waa inay ehel ogu noqon ka dagaal ahaan ka niye ahaan jaakum allahu khayr intaasaan dhihna baarak allahu fiik aad ayuu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa sheekh abuu sacad oo maanta martina u ahaa xalqadan andalus bodcast dhegeystayaal guud ahaanna ee barnaamijkeena intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa maanta kulanti dambe ayaa inoo balan ah iyo barnaamij kale oo midkan la mid ah sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة